في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco kasta aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa lixda bisha rabiiculawal sannata kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda faransiiska oo ku dhawaaqday dagaal ka dhana islaamka iyo muslimiinta waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin ku aadan madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron oo sheegay inuu qaadayo tallaabooyin uu kula dagaalamayo muslimiinta ku nool dalka faransiiska xilli dalkaas lagu gowracay macallin aflagaadeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalem qodobada toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah dowladda suudaan oo lacaga boqolaal milyan oo dollarka maraykanka siinaysa dowladda maraykanka maxay tahay sababta warbixin ku aadan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale maqli doontaan banaanbaxyo ka dhacay dalka suudaan oo looga soo horjeedo taliska militari ee gacanta ku haya talada waddankaas warar ku saabsan banaanbaxyo toddobaadkan dhacay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan faaiz alkendari oo ka sii sheekaynaya waxyaabihii uu ku soo arkay xabsiga sumcadda xun ee guantanamo bey warbixin ka mida xalaqaad uu faayis ku baahiyey barta youtub-ka ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan silsiladii maca alqur'aan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka
ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan dowladda faransiiska ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhana islaamka iyo muslimiinta waxaana madaxweynaha dalkaas emmanuel macron uu sheegay inuu si toosa u beegsan doono muslimiinta ku nool dalka faransiiska warbixin ku aadan hadalka emmanuel macron iyo howlgal loogu arguday nebiga sala allahu calayhi wasalem oo lagu dilay nin aflagaadeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalem oo toddobaadkan ka dhacay dalka faransiiska waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheena mahad cubeyd dowladda faransiiska ayaa maalinba maalinta ka dambaysa waxay bannaanka soo dhigaysaa wejigeeda dhabta ah ee ku aadan dagaalka ka dhanka ah diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ee ku nool waddankaasi markii ugu horreysay ayay madaxda faransiisku ku dhawaaqeen inay dhiseen guuto ciidan ah oo si gaar ah u beegsanaysa dadka muslimiinta guutadan oo markii hore wadatay magaca argagixiso la dirirka ayaa hadda loo bedelay guutada la dagaalanka argagixisada islaamiga ah taasi oo muujinaysa in dowladda faransiiska ay dagaal toos ah ku cilaamisay diinta islaamka emmanuel macron oo ah madaxweynaha faransiiska oo toddobaadkan shir jaraa-id ku qabtay magaalada buubiini ee dhacda waqooyiga faransiiska ayaa sheegay in ay aada u ballaarin doonaan dagaalka ay kula jiraan waxa uu ugu yeeray islaamka xag jirka ah ayna u aargudi doonaan ninkii macallinka ahaa ee dhowaan lagu gowracay magaalada baariis kadib markii uu sawiro aflagaado ku ah nebiga salaallahu calayhi wasalam usoo bandhigay arday dhigatay iskuul uu macallinka ahaa macron wuxuu sheegay in macallin samwiil dartiis dhiig badan u daadin doonaan islamarkaana ay eryayaan boqolaal muslimiin ah oo ku dhaqan waddankaasi madaxweynaha faransiiska wuxuu cilaamiyey in jaamacadda sheekh axmed yaasiin ee faransiiska ay kala diri doonaan isagoo ku eedeeyey inay bixisay fadwadii lagu gowracay ninkii faransiiska ahaa ee aflagaadeeyey nebi moxamed salallahu calayhi wasalam isagoo si cara leh u hadlaya ayuu yidhi macron waxaan dhisnay guuto ciidan amni ah oo beegsan doonta islaamka siyaasiga ah waana u aargudi doonaa macallin somwiil intaasi kuma ekaysan macron ee wuxuu sheegay in qof weliba oo muslim ah la diiwaan gelin doono islamarkaana la ogaan doono waxa uu aaminsan yahay wuxuu aad ugu hanjabay masaajidda muslimiinta iyo madaarista diinta lagu barto isagoona ku dhawaaqay in albaabada la isugu dhufan doono goobahaasi ayna soo dhoweyn doonaan waxa uu ku sheegay islaamka qunyar socodka ah ee la jaanqaadi kara jamhuuriyadda faransiiska suite à l'attentat.
waxaan u istaagi doonnaa fulinta tallaabooyin dhowr ah oo aan horey u iclaaminay arrinku kuma ekaan doono oo keliya hadallo aan warbaahinta ka jeedinno waana arkaynaa waxa aan samayn doonno maalmihii lasoo dhaafay waad aragteen sida aan u fulinay tobannaan shaqo oo la taaban karo kuwaas oo ka dhan ahaa jamciyad islaami ah iyo shakhsiyaad xambaarsanaa mashruuc islaami xagjir ah oo yoolkiisu yahay burburinta jamhuuriyaddeenna ma dhaafi doonno kuwan muslimiinta ah si ay u sameeyaan waxa ay doonaan waan arki doonnaa waxa dhaca kadib marka ay soo dhammaadaan baaritaannada laga bilaabo beri aniga iyo golaha wasiirada waxaan kala diri doonnaa jamaacada lagu magacaabo sheekh yaasiin ee sida tooska ah ugu lugta leh weerarkii lagu dilay macalin samuel go'aano kuwaas la mid ahna isbuucyada iyo maalmaha soo socda ayaan ka qaadan doonnaa shakhsiyaad iyo jamciyad islaami ah
Plusieurs d'entre eux, et l'enquête euh, aura avancé et euh, montrera les évolutions, mais ont une implication dans euh, l'attentat de vendredi.
isagoo ka qaybgelaya aaska macallinkii aflagaadeeyey rasuulka salaallahu calayhi wasalam ee lagu gowracay baariis ayuu macron sheegay in ay sii wadi doonaan sawirada ay ku aflagaadeynayaan rasuulka salaallahu calayhi wasalam waxaana xarumo ay leedahay dowladda faransiiska lagu dhejiyey sawiro foolxumo ah oo meel looga dhacayo sharafta rasuulka salaallahu calayhi wasalam colaadda uu macron ku hayo islaamka iyo muslimiinta ayaa gaartay halkii ugu sarraysay waxayna tani dad badan oo muslimiin ah ku tilmaameen in ay tahay allah idinkii hordhaca burburka dowladda faransiiska dhinaca kale garsoorayaal faransiis ah ayaa sheegay in markii ugu horreysay maxkamadda lasoo taagi doono dad loo heesto inay gacan ka geysteen weerarkii dhacay jimcihii lasoo dhaafay ee wiil muslim shiishaani ah ku gowracay nin caayay nebiga sala allahu calayhi wasalam ilwaraadyo ayaa sheegay in toddoba qof ay kasoo hor muuqan doonaan maxkamadda qaabilsan qaadidda dembiyada waxa ay ugu yeereen argagixisada magaalada baariis dadka maxkamadda la soo taagaya waxaa ka mid ah waalidka gabar ardayad ah oo qaaday olole ka dhan ahaa macallinkii la gowracay ee nebiga caayay iyo sheekha daaciga ah ee cabdulxakiim al safar yuuri iyo sidoo kale saddex qof oo saaxiibo la ahaa keligii duule cabdulaahi shiishaani oo ahaa ruuxa gowracay ninka aflagaadeeyey rasuulka salaallahu calayhi wasalam saraakiisha baarayaasha faransiiska waxay sheegeen in si khaas ay baaritaano ugu sameeyeen fariimo uu fuliyaha weerarka barta watisappka ay isku dhaafsadeen saaxiibadiisa waxayna aad diiradda u saarayaan waalidka gabar muslimad ah oo la sheegay in xiriir uu kala dhexeeyey cabdulaahi shiishaani wasiirka arrimaha gudaha faransiiska ayaa soo saaray amar dalka looga eryayo laba boqol soddon iyo kow ruux oo muslimiin ah islamarkaana lagu xirayo masaajid iyo jamciyaad islaami ah oo ay leedahay jaaliyadda muslimiinta faransiiska waddankan waa dalka muslimiinta ugu badan ku nool yihiin marka laga hadlayo qaaradda yurub waxaana ku dhaqan dad gaaraya lix dhibic saddex milyan oo ruux oo muslimiin ah sidaas oo ay tahayna waa dal si aad ah ula dagaalamo islaamka iyo muslimiinta marar badanna waxaa lagu aflagaadeeyey rasuulka salaallahu calayhi wasalam falanqeeyayaashu waxay sheegayaan in badanaa muslimiinta waddankan ku dhaqan ay faransiiska ka aaminsan yihiin dowlad cadow ku ah islaamka iyo ehelkiisa islamarkaana gashay godob aan weligeed la hilmaami doonin من هو أتحدث هنا عن مسلمي فرنسا الجيل الأول عندما جاء halkan waxaan kaga hadli doonnaa muslimiinta ku nool faransa ubadkii hore ee muslimiinta ahaa markii ay imaadeen faransiiska waxay u yimaadeen in ay shaqaystaan laakiin waxay xambaarsanaayeen xusuusyo culus oo ka yimid gumaysigii uu faransiisku ku haystay dhulkoodii gumaysigii faransiiska iyo wixii la socday jirdil iyo tacdiib kufsi iyo xitaa dembiyo ka dhan ah aadanaha intaas kadib marka dadkan waxay ku dhex noolaadeen bulsho dareensiisay colaad si gaar ah waxaa la dejiyey deegaanno bannaanka ka ah magaalooyinka marka waxay dareemeen in dadka laga dhex saarayo عاشوا في مجتمع يعت- يشعرون بأنه في هناك نوع من العداء خاصة أنهم وضعوا في أحياء خارج ال- ال- المدن الكبيرة وبالتالي في نوع من العزلة inkastoo muslimiinta faransiiska ay culeysyo iyo dhibaatooyin xooggan la kulmayaan haddana waxay mar weliba jawaab cad oo dhiig lagu xardhay siiyaan cidda aflagaadaysa rasuulka salaallahu calayhi wasalam weerarka keligii duulnimo ee cabdulaahi shiishaani ayaana ah weerarkii saddexaad ee loogu argudayo rasuulka salaallahu calayhi wasalam oo ka dhaca gudaha faransiiska shan sano gudahood sanadii labada kun shan iyo tobankii ayaa laba wiil oo wada dhashay kana soo jeeday qoyska reer kawaashe waxay magaalada baariis ku weerareen wargeeska jaarlio hebdo kaas oo faafiyey sawiro uu ku aflagaadaynayo rasuulka salaallahu calayhi wasalam waxaana raggan ay ka tirsanaayeen mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratu alcarab أما عن غزوة باريس المباركة فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب نتبنى هذه العملية ثأرا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونوضح للأمة أن الذي اختار الهدف ورسم الخطة ومول العملية وانتدب قائدها هم قيادة التنظيم استجابة لأمر الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تنفيذا لأمر أميرنا العام الشيخ المفضال أيمن بن محمد الظواهري حفظه الله وتنفيذا لوصية الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله وكان التنسيق مع قائد العملية عبر الشيخ أنور العولقي رحمه الله الذي ضاق به الغرب ذرعا في حياته وبعد استشهاده وقد قام بتنفيذ هذه الغزوة المباركة بطلين من أبطال الإسلام هما الأخوين شريف وسعيد كواشي رحمهما الله تعالى وكان من توفيق الله أن تزامن مع هذه العملية عملية للأخ المجاهد أحمد كليبالي رحمه الله نسأل الله أن يتقبلهم جميعا في عداد الشهداء وأن يرزقهم صحبة الأنبياء وكان من نتائج العملية مقتل وجرح عدد من الرسامين والعاملين في الصحيفة وبعض أفراد حراستها وكان منهم بفضل الله أحد المطلوبين الذين نشرت صورهم وأسماؤهم في مجلة إنسباير والحمد لله أولا وآخرا على توفيقه وامتنانه قد صففنا طائي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad dhegaysanaysaan madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka wuxuu ku sheegay in xukuumadda suudaan ay ogolaatay in maraykanka ay ku wareejiso boqolaal milyan oo dollar oo ah magdhowga askar amerikaan ah oo lagu dilay weerar ka dhacay yemen sida uu xaqiijiyey trump dowladda suudaan waxay ehlada ciidamadii maraykanka ee lagu dilay weerarkii usscol ee ka dhacay xeebaha magaalada cadan ee yemen ay siinaysaa lacag dhan saddex boqol soddon iyo shan milyan oo dollar lacagtan ayaa ah magdhowga askarta amerikaanka ah waxaana la yaab leh in askartaas aanay dilin xukuumadda suudaan oo cidda dishay ay yihiin dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ra-iisul wasaaraha xukuumadda ku-meel gaarka ee suudaan cabdalle xamdoog ayaa dhankiisa xaqiijiyey warka donald trump kaas oo uu ku tilmaamay guul usoo hoyatay xukuumaddiisa sida uu hadalka u dhigay wuxuu sheegay in sanad ka badan ay wadahadallo kula jireen dowladda maraykanka ugu dambaynna ay go'aansadeen inay dhiibaan lacagtaas boqolaalka milyan ah oo sida hadalkiisa laga dareemayey lagu wareejiyey maraykanka xukuumadda ku-meel gaarka ee suudaan iyo taliska militariga ee waddankaas maamula ayaa u arka tallaabooyinkan mid keenaysa in dowladda suudaan laga saaro liiska waxa loogu yeero dowladaha taageera argagixisada oo maraykanka ku daray sagaashimeeyadii xilligaas oo uu suudaan ku sugnaa sheekh usaama bin laadin haddaba intii alqaacida ay deganeed dalka suudaan waxay fulisay howlgallo militari oo beegsaday danaha maraykanka ee ku kala firirsan caalamka islaamka waxaana howlgalladii alqaacida ay fulisay intii ay degnay suudaan horay uga hadlay asheykh hubayb suudani oo ka mid ah hogaamiyaasha sarsare ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab maqaalaad uu ku qoray wargeys lagu magacaabi jiray almasra oo kasoo baxayay dalka yemen ayuu sheekhu kaga sheekeeyey waxaana maqaalaadkaas idaacadda islaamiga alfurqaan ku tarjumtay luuqadda soomaaliga haddaba waxaynu idiin soo gudbinaynaa qaybta uu kaga sheekaynayo howlgallada ay alqaacida fulisay markii ay deganeed dalka suudaan howlihii alqaacida fulisay iyadoo ka intilaaqaysa saldhiggeeda suudaan waxaa ka mid ahaa iskudaygii lagu doonayay in lagu ikhtiyaalo madaxweynihii masar maxamed xusni mubaarak waxaa jiray iskaashi qoto dheer oo u dhexeeyey alqaacida iyo jamaacadii islaamiga marka laga hadlayo xagga qorsheynta iyo maalgelinta camaliyadii lagu doonayay in lagu ikhtiyaalo xusni mubaarak ee ka dhacday magaalada adis ababa sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii geesiyaasha ka mid ahaa jamaacada islaamiga ee fuliyey iskudagan waxaa lagu kala magacaabaa abuu iyo axmed cabdulaahi oo sidoo kale ahaa fuliyihii camaliyadii daarusalaam waxay geesiyaashu magaalada adisababa ribaad kaga jireen ku dhowaad laba sano oo xiriir ah waxaana intaas ay wadeen qorshaha iyo iskudubaridka camaliyadda taas oo la rabay inay dhacdo wakhtiga uu adisababa ka furmayo shirka midowda afrika waxay walaaluhu ku guuldaraysteen inay hub ka helaan dalka etoobiya waxayna u baahdeen qoryaal aaka iyo r b g ah sheekh usaama wuu ka warhayay geedi socodka camaliyadda wuxuuna u ballanqaaday inay heli doonaan hubka ay u baahan yihiin iyadoo la adeegsanayo dariiq un ayaa lagu guulaystay in walaalaha loo geeyo aakayaal iyo qori r b g ah wuxuuna sheekhu howshan u wakiishay walaalka abuutalxa assuudaani kaas oo u safray etoobiya kana la wareegay qof joogay dalkaas hub dhabtii walaalka abuualax raximahullah hawsha sidii loogu talagalay ayuu u qabtay wuxuuna hubkii ku wareejiyey walaalaha xilligaas muddo ka hor aniga ayaa amiirka camaliyadda u geeyey xoogaa lacag ah kadib markii uu hawshaas ii diray sheekh husaama anigu xilligaas ma ogeyn nooca ay tahay camaliyadda keliya waxaa la ii diray inaan lacagta gaarsiiyo walaalaha sida ugu dhaqsiyaha badanna aan ugu soo laabto diyaaradda aan heli karo waxaana la isiiyey namber telefoon oo aan la xidhiidhayo markaan tago etoobiya iyo sawir fotogaraafi oo ah walaalka lacagta igala wareegi lahaa markii aan meesha tegayna waxaan meel ka mid a etoobiya kula kulmay shakhsigaas isagoo uu la socdo amiirka howlgalka lacagtiina waan ku wareejiyey alle wuxuu qadaray in walaalkaa sawirkiisa aan watay uu ku dhaco gacanta cadowga kadib markii camaliyadu fashilantay waxaana walaalku tacdiib daran oo loo geystay awgeed uu ka sheekeeyey arrimaha qaar taasoo keentay in dowladda masar gaar ahaan mubaarak uu si kalsoonile ay ku jirto u sheego in dowladda suudaan ay taageertay ragga fuliyey iskudayga lagu doonayay in isaga lagu dilo qaar ka mid a walaalahaas way soo baxsadeen iyagoona mar kale soo galay dalka suudaan waxayna ahaayeen saddex ruux oo uu ku jiro amiirkii majmuucada iyo walaalka axmed cabdulaahi oo markii dambe fuliyey camaliyadii daarusalaam iyo walaalo saddexaad oo aan xasuusanin in badanna ma sii joogin waxaana loo habeeyey baasabooro u suurageliyey inay u safraan bakistan kadibna uga sii gudbaan afghanistan waxay masaaridu ogaadeen in walaalaha howlgalka adisababa fuliyey ay ku sugan yihiin suudaan iyagoona xukuumadda suudaan ku eedeeyey inay magangelyo siinayso raggaas arrinkaasna waxaa si adag u beeniyey suudaan oo iska inkartay inay jiraan dhalinyaro dalkeeda ku sugan oo fuliyey howlgal ka dhacay adis ababa masar iyo madaxweynaheedii xilligaas mubaarak ayaa cadaadis xooggan saarayay dowladda suudaan iyagoona taageerayay mucaaradka ku kacsan dowladda suudaan garabyadooda siyaasadda iyo militariga maadaama suudaan ay dhulkeeda u furtay jihaadiyiinta masar kuwaasoo kaga ambabaxayay suudaan fulinta howlgallo ka dhaca masar camaliyadan adis ababa ayaa arrinta sii adkaysay iyadoona lagu sigtay in dagaallo toos ay dhex maraan labada dal ugu dambeyn golaha ammaanka ayaa saddex maalin u qabtay suudaan inay ku soo wareejiso raggaas haddii kalena go-aan laga qaadan doono ma ogi anigu waxa uu ahaa go-aankaas ma wuxuu ahaa xeerka toddobaad si fiican uma xusuusto balse wax la wada ogaa ayaa ah in haddii uu soo baxo go-aankaas uu cadaadiska kusii kordhinayo suudaan waxaa qasab noqotay in walaalaha ay warbaahinta ka hadlaan iyagoo beeninaya inay ku sugan yihiin suudaan waxayna sheegeen inay joogaan dalka afghanistan sidaas ayayna fursaddii uga dhammeeyeen golaha ammaanka
على العهد وإنا ما نسينا ما نسينا, نسينا إخوتي دوما shaqooyinkii waaweynaa ee ururweynaha jihaadiga alqaacida uu qabtay isagoo qaadanaya towjiihaadka iyo talooyinka ay bixinayaan hogaanka alqaacida ee suudaan joogay waxaa ka mid ahaa ikhtiyaalaadkii loo geystay inta badan rumuustii nidaamkii hantiwadaaga ee koonfurta yemen nidaamkaas wuxuu ahaa cadow horar ku ah yemanta xikmadda iyo iimaanka wuxuu fasahaadiyey diin iyo adduunyo sidaas awgeed waajibaadka ugu weyn waxaa ka mid ahaa in cadowgaas la iska dafciyo wax shardi ah oo loo xirayo arrintaasna ma jirin hawshan weyn ee ballaaran waxaa fuliyey rag ka run sheegay wixii alle ay kula ballameen oo uu hogaaminayey sheekh abi cali alxaarisi raximahullah ibnu cumar alxadarmi iyo abuumahdi ashabwaani alleh u wada naxariistay dhammaantooda iyo kuwo badan oo aan ogeyn laakiin saddexdan walaal waxay imaan jireen suudaan iyagoo hawsha uu la tansiiqinayo sheekh usaama towjiihaad iyo tacliimaad badan ayayna ka qaadan jireen sheekha waxaa kaloo jiray rag kale oo hawshan aad uga qayb qaatay kuwaas oo nool magacyadoodana ma sheegayo duruufo dhanka amniga ah awgood dhallinyarada koonfurta yemen waxay ka takhalluseen inta badan rumuustii nidaamka hantiwadaagga ku dhowaad boqol ruux ayay dileen hawshuna waxay ku socotay si qarsoodi ah mana jirin cid sheegan jirtay arrintaasna waxay keentay in xukuumadda koonfurta yemen ee uu hogaaminayay cali saalim albiid ay ku eedeyso xukuumaddii waqooyiga ka jirtay in iyadu ka dambayso dilalka koonfurta ka dhacayay waxaana xumaaday arrintaas darteed xiriirka labada maamul howlihii ragga alqaacida ay fuliyeen ka hor inta aysan koonfurtu ka go-in waqooyiga waxaa ka mid ahaa iskuday uu sameeyey jamaal annahdi oo uu ku doonayey inuu ku qarxiyo hotel ay degnaayeen ciidamo maraykan ah waxaa muuqatay inuu dhacay khalad lama filaan ah waxay miinadu ku qarxday gudaha hotelka kaas oo sababay inuu gacanta ka go-o jamaal annahdi waxayna dhacdadaas fariin u ahayd maraykanka kuwaasoo markiiba isaga guuray hotelka kuna laabtay doomihii ay lahaayeen ee badda yaalay hawsha walaalaha camaliyadaas fuliyey oo gaarayay shan ilaa iyo lix ruux ayaa la ogaaday waxayna u soo carareen dhanka waqooyiga iyagoona markaas kadib ka soo duulay garoonka diyaaradaha sancaa soona gaaray suudaan halkaas ayayna dhowr bilood deganaayeen sanadkii kii oo dagaallo ay dhex mareen koonfurta iyo waqooyiga yemen ayay ku laabteen yemen si ay walaalahooda ula qayb galaan xoraynta waddankooda
waxaa jira waraysi aynu la yeelanay aqoon-yahan ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa oo uu si faahfaahsan kaga hadlayo tallaabooyinka ay qaadayso dowladda suudaan waxaana waraysigaas aan idinkugu soo gudbin doonnaa barnaamijyada soo socda insha allah قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين waa hagaag wararka suudaan ayaynu ku guda jirnaa iyo toddobaadkan waxaa dalkaas ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo taliska militariga ee dalkaas maamula maxamed cali aadan ayaa warbixintan ku egaya kumanaan ruux oo u dhashay waddanka suudaan ayaa maalintii arbacada waddooyinka waaweyn ee caasimadda waddankaas iyo magaalooyinka kale ka dhigay isku soo baxyo ballaaran oo ay uga soo horjeedaan xaaladda sii xumaanaysa ee ka jirta waddanka suudaan iyo heshiiska ay dowladdaasi la gashay yuhuudda mudaaharaadyadaan ayaa sababay in ciidamada suudaan ay dadka awood u adeegsadaan taas oo ay waxyeello ka soo gaartay dadkii isku soo baxyada dhigayay waxaa lagu soo waramayaa in dowladdu ay bartamihii habeenkii talaadada xirtay dhammaan buundooyinka isku xira magaalada caasimadda ee khartuum iyo gobollada kale ee waddanka sidoo kale ciidamada booliiska ee waddanka suudaan ayaa dhagaxaan iyo siligyo ku gooyay waddooyinka soo gala xarunta looga arrimiyo waddanka ee ku taalla magaalada caasimadda ah ee alkhartuum gawaari ciidan iyo askar hubaysan oo fara badan ayaa lasoo dhoobay magaalada si loo caburiyo dadka mudaaharaadayaasha ah dadkan bannaanbaxyada dhigaya ayaa waxay xukuumadda ku eedeeyeen inaysan waxba ka qaban xaaladda sii xumaanaysa ee ka jirta waddanka sidoo kale dhaqaalaha suudaan ayaa ah mid sii xumaanaya iyadoona ay bannaanbaxayaasha sheegeen in xaalad dhaqaali xumi ah oo daran ay ka jirto suudaan dhinaca kale dadkan isku soo baxyada dhigay ayaa iyagoo caraysan si aad ah uga soo horjeestay xiriirka ay dowladda suudaan la gashay maamulka gumaystaha yuhuudda waxay waddooyinka waaweyn ee magaalada ku gubeen calanka yuhuudda dadka reer suudaan ayaa mowqif adag ka istaagay mashruucyada ay xukuumadda waddo oo ay ugu dambeysay heshiiskii ay maraykanka suudaan uga saartay waxa loogu yeero argagixisada قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada kow iyo tobanaad ee silsiladda maca alqur'aan ee uu jeediyo asheykh xaarit innadaari waxaana naga xusuusin ah in xalqadan ay tahay tii ugu dambeysay ee silsiladda maca alqur'aan ciwaankeeduna waa qad tabayana alrushdu min alghay ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد مع القران قد تبين الرشد من الغي قال الله سبحانه وتعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم قد تبين الرشد من الغي ما هو الرشد muxuu yahay rushdiga ama hanuunka maxayse tahay baadinimada oo loola jeedo qayiga halkeese laga helaa rushdiga ama qayiga mas'aladan weyn ee muhiimka ah wuxuu qur'aanku xadidayaa halka laga helayo hanuunka iyo halka ay ku jirto baadinimada iyo cidda ay yihiin kuwa hanuunsan iyo kuwa baadinimada ku dhex jira rushdiga waa in lagu hanuuno allah casa wajalla oo laga dheeraado shirkiga mushrikiintana laga fogaado shirkiga khuraafaadka iyo baatilkana la burburiyo rushdiga wuxuu ku dhex jiraa arrimahaas aan soo sheegnay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين
ibraahiim calayhi assalaam wuxuu iclaamiyey towxiidka mushrikiintana wuu fogaystay shirkiga baatilka iyo khuraafaadkana wuu burburiyey asnaamtiina buudka ayuu kula tuntay allahna wuxuu ku tilmaamay nebi ibraahim inuu hanuunsanaa ولقد آتينا إبراهيم رشده فإبراهيم عليه السلام nebi ibraahim calayhi assalaam howshan uu qabtay wuxuu ku noqday mid hanuunsan tolkiisa mushrikiinta ee caabuday allah sokadiisa ee caabuday asnaamta kana lumay hanuunka allah kuwaas ayaa ah kuwa baadiyeysan rushdiga waa in lala dhinactamo shirkiga ficil kasta oo lagula dhinactamayo islamarkaana looga fogaanayo mushrikiinta laguna burburinayo shirkiga khuraafaadka iyo asnaamta loogana fogaanayo asnaamtaas ayaa ah rushdiga wixii ka soo harana waa baadinimo rushdiga waa in la rumeeyaa allah lana ajiibaa awaamirtiisa iyo awaamiirta nebiga sala allahu calayhi wasalam kuwa hanuunsan ayaa ah mu'miniinta ee ajiibaya allah kuna soconaya taacadiisa ee raacaya nebi moxamed calayhi asalaam kuwa baadiyeysanna waa kuwa ka tegay rumaynta allah ama ka madax adeyga shareecada ama ka jeesta xukunka allah ama ka fogaada diinta allah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi الإيمان بالله أو تمرد على الشريعة أو أعرض عن حكم الله أو ابتعد عنه قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون goormay hanuunayaan waa markay allah rumeeyaan oo ay ajiibaan awaamirtiisa kuwa ajiibaya awaamiirta allah kana fogaanaya wuxuu ka reebay ee raacaya nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kuwaas ayaa ah kuwa hanuunsan rushdiga ama hanuunka waxaa laga helaa in lagu kufriyo daaquudka allahna la rumeeyo oo la qabsado mareegta adag ee lagu kalsoon yahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi والإيمان بالله والاستمساك بالعروة الوثقى قال الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الاستمساك بالعروة qabsashada mareegta adag maxay tahay waa in la rumeeyo allah waa kelimada laa ilaaha ila allah muxammedun rasuulullah hanuunka waa in lagu gaaloobo daaquudka oo laga fogaado berina laga noqdo sidaba wallah subxaanahu wa tacaala yidhi idan hanuunku waa in lagu gaaloobaa daaquudka allah la rumeeyaa lana qabsadaa mareegta aan go'ayn ee lagu kalsoon yahay dawaaqiida waxay adduun iyo aakhiraba luminayaan kuwa raacay bukhaari iyo muslim waxay wariyeen in abu hurayra radiallahu canhu uu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi allah wuxuu kulminayaa dadka maalinta qiyaamo wuxuuna leeyahay qof kasta ha raaco shaygii uu caabudayey qofkii qoraxda caabudi jiray wuxuu raacayaa qoraxda qofkii dayaxa caabudi jirayna wuxuu raacayaa dayaxa qofkii dawaaqiidda caabudi jirayna wuxuu raacayaa dawaaqiidda oo ku hogaaminaysa naarta sidaba markii la joogay adduunyada ay ugu hogaamin jireen halaagga يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت إلى أين يأخذونهم؟ يقودونهم إلى النار كما قادوهم في الحياة الدنيا إلى الهلكة وإلى الضلال فإنهم يقودونهم يوم القيامة إلى السعير وإلى الجحيم كما قال allah caza wajalla wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya fircoon تعالى وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود فهكذا الطواغيت waa sidaas dawaaqiidda qofkii aan ka beri noqon waxay ku hogaaminayaan adduunka inta la joogo baadinimada aakhirana waxay ku hogaaminayaan naarta saciiro allah ayaan ka magan galnaye hanuunka waxaa laga helayaa in la isaga tago dawaaqiidda laguna gaaloobo oo laga fogaado rushdiga ama hanuunka waa in lagu hanuunaa qur'aanka oo ah kalaamka allah caza wajalla allah wuxuu yidhi كلام الله تبارك وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فالرشد في الاهتداء بالقرآن وكل ما خالف القرآن من marka rushdiga waa in lagu hanuunaa qur'aanka wax kasta oo qur'aanka khilaafana ha noqoto caado habdhaqan dabeecad iyo wax weliba oo qur'aanka ka hor yimaada waa baadinimo rushdigana waxaa laga helaa qur'aanka kuwa qur'aanka raacaya ee akhrinaya ayaa ah kuwa hanuunsan qadarka uu qofku hanuunsan yahayna waa in ku jaango'an inta uu raacayo qur'aanka rushdiga waa in la rumeeyo allah lana nacaa gaalnimada faasiqnimada iyo cisyaanka allah allah wuxuu yidhi
الرشد في الإيمان بالله وكراهية الكفر والفسوق والعصيان قال الله سبحانه وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون waa kuwee kuwa hanuunsan waa kuwa wallaah qalbigooda ku qurxiyey iimaanka markaas bay jeclaanayaan iimaanka daacada iyo inay allaah u hoggaansamaan waxayna u hiloobayaan daacada allaah wayna ku liibaanayaan oo ku farxayaan sidoo kale dadka hanuunsan waxay quransadaan macaasida wayna ka santaagayaan wayna nacayaan kamana raalli noqonayaan allahna wuxuu yidhi ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون الرشد hanuunka waa in loo hiloobaa daacada allaah lana quransadaa macsida baadinimadana waa in la cuslaystaa daacada waana habdhaqanka munaafiqiinta oo ah inay cuslaystaan daacada macaansadaanna macsida mu'minkuse sidaas ma ahan wuxuuba u xiise qabaa daacada allaah macaasidana wuu quransadaa maxaa yeelay allaah ayaa u caroonaya ma'aalkeeduna waa naarta saciiro rushdiga waa islaamnimada iyo in allaah la isku dhiibo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi تبارك وتعالى ولأنها في السعير الرشد في الإسلام لله والاستسلام له قال الله سبحانه وتعالى فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا الإسلام وشعائر islaamka shicaarkiisa iyo axkaamtiisa ayaa ah hanuunka wax kasta oo khilaafa islaamkana waa baadinimo qofkii doonaya inuu noqdo qof hanuunsan islaamka ha laasimo laasimad dhammaystiran in la eg inta uu laasimo islaamka ayuu helayaa rushdiga ama hanuunka hanuunka wuxuu ku jiraa islaamka baadinimadana waxaa keenaya shayaadiinta iyo nafta xumaan faridda badan الرشد من الغي الرشد في سبيل الله والغي في سبيل الشيطان والنفس الأمارة بالسوء نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يصرف عنا معاصيه إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaan isla soo gaarnay faa'is alkandari oo ah maxbuus horey ugu xirnaa xabsiga guantanamo bay ayaa sii wada ka sheekaynta waxyaabihii uu ku soo arkay xabsigaa sumcadda xun haddaba warbixinta idinku soo maqan wuxuu maxamed cali aadan ku eegayaa xalqo uu faa'is alkandari kaga sheekeeyey sida ciidamada maraykanka ee ku sugan guantanamo bay ay u ihaanaysan jireen kitaabka allah casa wajalla
أنا لست 552 اللي كان عايش في غوانتنامو أنا اليوم فايز محمد الكندري راح أقول لكم الحقيقة اللي أنا عشتها في غوانتنامو خلال 14 سنة
kitaabka qur-aanka kariimka ah waa xarigga adag ee uu allaah ka soo dejiyey toddobada same ka kor kaas oo ah xarig awood badan oo lagu gaarayo waddada cad ee xaqa ciddii ku dhaqanta oo si dhab ah u qaadata waxa uu sabab ugu noqonayaa inay ku badbaado adduun iyo aakhiro intuba sidoo kale kitaabka qur-aanka ayaa ah mid uu allaah u soo dejiyey si ay dadka ugu hanuunaan sidoo kalena uu u wanaajiyo nolosha qofka iyo guud ahaan bulshada inteeda kale waxa uuna dadka muslimiinta ah nafsadooda uga dhigan yahay mansilad weyn maadaama uu yahay hadalka rabbiga abuuray koonkan aan ku noolnahay sidaas darteed waxaa jira dad badan oo gaalo ah islamarkaana aan aqoon u lahayn qiimaha uu leeyahay kitaabka qur-aanka kariimka ah waxa ayna kula kaceen ihaanooyin kala duwan iyadoo waayadii u dambeeyeyna ay dunida ku soo badanaysay in la gubo kitaabkeenna sharafta badan goobaha ihaanada loogu geystay kitaabka qur-aanka kariimka ah waxaa ka mid ah xabsiga guwantanamo bay halkaas oo ay ciidamada maraykanka kula kaceen inay nijaasada ku daraan musqulahana ay la galaan arrintan ayay ku doonayaan inay ku dhibaan dadka maxaabiista muslimiinta ah ee ku xiran xabsigan dhibaatada badan faisal kandari waxa uu ka mid yahay dadka in muddo ah ku xirnaa guwantanamo kadibna uu allaah ka soo daayey xabsigaas waxa uu mid ka mid ah xalaqaad uu ka sameeyey muddadii uu ku xirnaa guwantanamo uga hadlayaa ihaanada kitaabka qur-aanka kariimka ah loogu geysanayo xabsiga guwantanamo bay في بداية الأيام آه، منذ وصولنا إلى غوانتنامو أعطونا قرآن إحنا فرحنا فرح شديد جدا عندما تم توزيع القرآن على المعتقلين لأن هذه فرصة للخلوة مع القرآن لكن مع الأسف maalmihii ugu horreeyey markii aan gaarnay xabsiga guantanamo waxaana la siiyey kitaabka qur-aanka kariimka ah annagu aad ayaan u faraxnay farxad weyn markii dadka maxaabiista ah loo qeybiyey kitaabka qur-aanka taas oo ahayd fursad aan kula kalin noqonno qur-aanka laakiin nasiib darro farxaddii maanan dhammaysan waxaana halkaasi kula kulanay ihaano fududaysi dullayn iyo in musqulaha lagu tuuro kitaabka qur-aanka kariimka ah ciidamadu waxay ku tunteen sharafta kitaabka qur-aanka kariimka ah waxay jeexjeexeen qaar ka mid ah warqadihiisa qaarkoodna waxay ku dul qorayeen waxyaabo kale waxaan dareenay in kitaabka qur-aanka ah aan noola siin ilaa si loogu adeegsado warqad culees ku ah dusheenna mooyaane oo micnaheedu tahay kitaabka qur-aanka noolama siin ilaa in uu noqdo warqad horteenna lagu ihaanaysto oo nagula dhibo maahine waxaan bilownay in kitaabka qur-aanka kariimka ah aan saarno daaqadaha kore sababtoo ah ciidamada oo ku batay inay xabsiga noogu soo galaan waxaan ahayn kuwo meel sare ku dhejiya kitaabka hase yeeshee maalmo isbuucyo iyo bilooyin kadib waxaan dalbannay in kitaabka qur-aanka kariimka ah la geeyo maktabooyinka maxaa yeelay annagu ma doonaynin in kitaabku agteenna baaqi ku sii ahaado sababtoo ah ihaanada lagula kacayo oo noqotay mid badan القرآن مرة أخرى إلى المكتبة لأننا نريد أن يبقى معنا بسبب كثرة إهانة القرآن faysal kendari ayaa sidoo kale sheegay in dad badan oo ka mid ah maxaabiista cunnada iyo cabitaankaba looga jaray qur-aanka kariimka ah dartiis صارت هناك انتفاضة كبيرة في غوانتنامو بسبب هذا الأمر فطالبنا بإخراج القرآن وخذوه إلى المكتبة إحنا ما نبي قرآن خلاص يعني waxay sababtay in xabsiga gudihiisa ay ka dhacaan kacdoonno waaweyn kuwaas oo aan ku dalbanay in kutubta la geeyo maktabadaha afar boqol oo ruux oo xifdisan kitaabka qur-aanka kariimka ah ayaa xabsiga nagula jiray hase yeeshee ameerikaanka way naga diideen dalabka ah in kutubta la geeyo makaatiibta ilaa uu kitaabku noqday mid agteenna baaqi ku ah isagoo lagula kacayo ihaanooyin kala duwan waxay u adeegsanayeen si ay culees nooga dhigi lahaayeen arrintaas waana tacdiib nafsi ah oo daran oo lagu hayo muslimiinta maxaa yeelay markii aad aragto adigoo hortaada lagu ihaanaysanayo kitaabka qur-aanka kariimka ah awoodna aadan u lahayn in aad wax ka qabato waxaa nagala jaray cunnada maalmo isbuucyo xitaa bilooyin kuwaas oo lagula kacay qaar ka mid ah maxaabiista waxaa lagu dheereeyey muddada laga jaray cunnada sababo ku aadan kitaabka qur-aanka ah dartiis tanina waxay saamayn layaab leh ku abuurtay in badan oo ka mid ah ciidamada in badan oo ka mid ah ciidanka ayaa bilaabay in ay ku fikiraan islaamka iyagoo isweydiinaya waa maxay jacaylka intaan la eg ay muslimiinta u qabaan kitaabka qur-aanka kaas oo maxaabiista ka dhigay mid dartiis ay sabab ugu noqotay in laga jaro cunnada iyo biyaha naftiisa loo ciqaabo xanuun badanna uu u maro qur-aanka dartiis ma jirto sabab kale oo aan ka ahayn jacaylka ay u qabaan kitaabka alle jacaylka hantay quluubta maxaabiista taas ayaana keentay in ciidamadu ay si xeel dheer wax uga akhriyaan islaamka لم يكن هناك أي سبب إلا الحب حب ملك شغاف قلوب هؤلاء الأسرى فكان هذا مدعاة لهؤلاء الجنود أن يقرأوا بشكل أعمق عن الإسلام
قد أتاك قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات dad badan oo muslimiin ah oo daawaday xalqadan uu faayis kaga sheekeeyey ihaanada ameerikaanka u geysanayaan kitaabka qur-aanka kariimka ah ayaa aad uga carooday falkaas iyagoona soo jeediyey in la beegsado cid weliba oo ihaanaysata kitaabka qur-aanka kariimka ah
من دعاك من دعاك جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه من دعاك من
في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الجبين نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا